asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu kolba wax ku soo qaadanno innaga oo macnayaasha dahsoon ee ku duugan xubnahana bannaanka keenna teenan maantana haddii eebba idmahayo waa mid ka mida kuweennii caalamiga ahaa ee haddii ay ahaan lahayd dhinac walba u dhaca waxaa la yidhi dhegaystayaal si aad u ogtihiinba kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii etoobiya iyo soomaaliya waa kuwii goradda isdaray ee fooda layska leefay ee geesaha layska jebiyey ee maarata caasha layska rifay haddii eebba idmahayo dagaalkaasi isagiihi waxa uu ahaa dagaal qoor iyo xero aan wax badan laga faa'iidin waa uun la dagaalamay mooyaane wax faa'iido ahoo madax ahoo dhaxal aho laga gurtay oo dambe lama helin khasaare weyn ayaa labada ummadoodba soo gaadhay waa etoobiyaanka iyo soomaalidaba haddii eebba idmahayo haddii ujeedkii dowladdii soomaaliya ay meesha u weerartay ay gaadhi lahaydna dee dadka soomaaliyeed barwaaqay u ahaan lahayd laakiin iyadoon ujeedkii gaadhin ayuu fashilmay waana arrin ka mid a bariiqashooyinka soomaalidu ay la kulantay intii yarayd ee ay ahayd dowladda gabanka haddii eebba idmahayo marka waxaa dhacday xilligaas isaga ah ayaa mid dadka heer xamarku ihi ama dadka heerxeebeedka ahee dhibka yar ee soomaalida ihi waa dad dhib yar mid ka mida qolyahaas heerxeebeedkaa ayaa laga qaaday muqdisho isagoo askari la qoray eggaasaa waxaa loo qaaday ama markaasaa waxaa loo qaaday kolkaasaa waxaa loo qaaday dagaalkii etoobiya oo goday ka socda gaari baa la saaray habeenkii oo dhan buu sii guurahayey marka wuxuu dhahayaa goday intay noo jirta dadku weydiinayaa moogta goday intay noo jirta goday intay noo jirta markaasaa la dhahayaa ma dhowo maalin baa inoo dhimo goday intay noo jirta goor dambe uu daalayba gaarigii ku daalay yaa la yidhi waa laga baxay xuduuddii soomaaliya waan ka baxno haddaan gallay xuduuddii gobolkii soomaali galbeed ayaan hadda gallay baa lagu yidhi markaasuu yidhi ilaa shalaan soo soconne dhulkuna dee waa cidlo oo dad ma u arkahay inta badan dhulku waa iska qarun hawdkaasaa la iska maraya waayahan dambe dee wada tuulada iyo wada iimaan la-aantii wada isbaarada la dhigtayn ma ahan markaasuu yidhi oo ilaa shalay intii aan soo soconne ma soomaaliyaa lahayd saa la yidhi haa markaasuu e maxaad naga waalaysaan dhulkan soo marnaa yaama naga badane intaan soo marnaaba naga badane maxaad noo waalaysaan etoobiya noogu wadaan buuri nin gardarani ma guulayste abooyaalow maan iska dayn nin gardarani ma guulayste abooyaalow maan iska daynnuu yidhi intaan soo marnaaba inugu filan aad ugu fiirsa dhegaystow waa nin gardarani ma guulaystee aboowayaalow maan iska dayno intaan soo marnaa inugu filan halkaas saddex arrimood ayuu isku daray ninkaasu oo halkaa ka muuqata mid waa midda koowaade dhulka kan aan joognaaba cidle ah maan isaga camirna ku jirta waa midda labaade gardaray la ahaydoo nin gardarani ma guulaysto ayuu waxu arkayey waa midda saddexaade isagu wuxuu maslaxo u arkayey wax walba in la iska daayaba oo iska dayntu ay tahay qayb maaragtay nabadgelyada iyo ammaanka wax ka taraysa taas ayuu faa'iido u arkahayey waa aragtida ninkaasi uu qabay nin gardarani ma guulaystee aboowayaalow intaan soo marnaa inugu filane ma inaga daysaan ayaa laga qoray ninkaa isaga ah mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi intaan lagu xisaabin baa lays xisaabaa